taswiirta shanaad maalin maalmaha ka mid a butros iyo yooxana waxa ay aadeen macbuudka si ay markaas ula tukadaan dadka kale ee masiixiyiinta ah halka iridda oo laga galo waxaa fadhiyey nin cagoolo ah oo markaasii beryayey lacag iyo cunto markii butros iyo yooxana halkaasi ay marayeen ninkii tuugsanayey ee cagoolaha ahaa ayaa markaasii beryayey wuxuu cuno iyo lacag haa lacag waxisiiya iyo rooti haa war waan gaajaysanahay
markaasuu butros ku yidhi anigu kuuma hayo lacag aan ku siiyo laakiin waxaan ku hayaa wax ka weyn taasi oo ah magaca ciise masiix istaag oo ka kac oo ku kabso magaca ciise masiix oo soco markaasuu butros ninkii cagoolaha ahaa gacanta qabtay oo uu istaajiyey ninkiina islamarkiiba waa uu socday ninkii isaga ahaa waxa uu raacay butros iyo yooxana oo waxa uu la tegay meeshii macbuudka oo waxa uu bilaabay in uu raynrayn la dhawaaqo oo uu yidhaahdo anigu waa lay haa waa la bogsiiyey bogsiyo oo bal fiir lugahayga sax ee ammaana rabbigaba waan bogsaday alxamdulilah dadkii halkaasi macbuudka ku jiray ayaa isu soo ururay si ay wax uga ogaadaan halkaa maxaa yeelay waxay arkeen ninkii cagoolaha ahaa oo shan mirir oo ka horraysay fadhiyey iridda oo tuugsanayay oo haddeer socda macbuudka dhexdiisa oo butros ayaa ku yidhi maxaad ula yaabantihiin in uu dhaco waxan oo kaleeto ninkan isaga ah waxaa lagu daaweeyey ama lagu kabay magaca ciise masiix ciise masiixna waxa uu ahaa midka idinka aad u aqbasheen ama u oggolaateen askarta romaaniyiinta inay istallaabta ku qodbaan ciise masiix waa la sara kiciyey oo ilaah ayaa sara kiciyey oo waxaa arkay aniga iyo yooxane ayuu yidhi hadda dembiyadiinna iska dhaafa oo toobad keena oo kaalaya raaca ciise masiix ayuu yidhi markaa wadaaddadii sare ee diinta ayaa waxa ay direen askar oo ay yidhaahdeen kaalaya butros iyo yooxana xabsiga geliya xirta ilaah waxa uu siiyey ruuxa quduuska si ay wax badan uga sheegaan ciise masiix iyo erayadiisa wax aanay awoodi kareen in ay daaweeyaan dad badan maxaa yeelay waxa ay ku daaweynayeen magaca ciise masiix oo xoog badnaa saaxib ruuxa quduuska ah ee jiray maalintii butros waa isku mid hataa maanta oo haddii aannu oggolaanno inuu ruuxa quduuska na kontaroolo waxa aannu yeelan karnaa awoodtaasi la mid ah